bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duurfayla ramadaan kariim iyo weliba surogdaan weybaa ka dhawaada saana warka duurnamo warsan qodobada ka dheegi doonta dhegeystayaal weybaan kowina faahfaahinaha iyo lagweelaha iyo dilkudhii degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose odayaal i siyaasiyiin xilalaha ku qabadeen beledweyne oo ka baaqeen intii gurma dahladeer dadka saamay fatahaada webega guddiga koorseedowka corona oo sheer unku ka hadaleen dabaaldega ciidulfitriga bukaanada kufay lahaadi fayruska corona oo koran ka tee diyaarado duqeyno ka fuliyan qeybo kumid ee gobolka gada afbaaraadka banaanka ibankaweyn dhugunsidayaal trump oo weerar afkee ka qaadi hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo dhugunsidayaal talaado ee u taarigdana iyo ka eedanta tumi sagaalka bilo shanaad may sanadka lamada kun iyo labaatanka waxaana soo bahaayeen qodobadii warka duurnamo dhugunsidayaalaha ka dhawaada yoogi oo fisanga kabilowno wararka ukooyahaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo waybayo shagaanantimelasa ku dhiigee ka dila reeg ka hubaysan bastoolada iyo laag waramaha inti dilka jeysidan faahfaahinta warkan waybaa afgooy hanin ku daray tabakal cali cumar
degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa marti u noqotay dilalka loo geysanayo dadka ku sugan degmada afgooye halay ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay ku jireen xaafadda dhagaxtuur ee degmada afgooye qof dhalinyaro ah sida ay ii sheegeen dad goobjoogyaala ku sugan goobta dilka uu ka dhacay saaka ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ilaamaha ammaanku ay ka bilaabeen howlgal ay ku sheegeen inay ku baadagoobayaan kooxihii dilalkaasi ka dambeeyey iyo sidoo kale dilkii xalay ka dhacay degmada si kastoo ahaataba ma jirto ilaahay haatan faahfaahino kasoo baxday mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye muddooyinkii u dambeeyey ayaa degmada waxaa kusoo lalaabtay falalka ammaanka baxsan oo ay ka mid tahay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka shacabka iyo askarta dowladda soomaaliya ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolkan xaaladda degmada afgooye ayaa u muuqanaysaa mid ah allow amuuraha sahal tawakal cali cumar warsan radio shabeellaha hoose
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo guddoomiye shirka guddiga qaran ee xakamayowka coronavirus kaasoo hamiin walba haba waa dhinaga internetka ee iyo ka qobsadayaan xubno guddiga shirka weybaa laaka bandhigay qorshe iyo bulshada maalmo ciidanka ku damaanshaado koraan farxadda ciidda iyo ana la roogtay doono tallaabooyin laga xakamayo faafitaanka cudurka corona qorsho iyo weyba ku mid ahaa sida shaldheeradowka i dhammaan talooyinka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka qeybta ku eeye kubiyahayd kuhorseedowka cudurkan safmarka ee corona oo kiisas kumid ee lagu helay soomaaliya dhino kalena wasiirka caafimaadka i daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya marwo fawsi abikar nuur ayee warbixin maalinle oo ku saabsan coronavirus in xaqiijadee antii labaati afartii saa inta dambeeyo xanuunka corona kufay lahaadeen dardiirow tumigo qofa bukaanada jirshoola kuwaayi fayruska iyo tirada guud ee dadka kufay lahaadee dhikahayan boqol lixdii sado oo eeintiio xanuunka kufay lahaadeen in ku badan boqolkiiba tum-i koowa dadkii la xanuunsanaya wasiirada caafimaadka ayasaas oo kala cadeyday intii la diiwaangeliyay soddon iyo afar xaaladood oo sharoogan somalilan tum-i siyeed gobolka banaadir tumi afar waa i dowlad goboleedyada hirshabeelle oo lame xaalado cusuba labaatii kow ku mid ee megala i tum-i sade kale oo bilaan e waybaa guud ahaan dalka lagu diiwaan geliyay kiisas diira waa kun afar boqol konto iyo shan xaaladood oo cudurka corona ee hal qof ayaan dhamaday cudurkan weybanaa tirada guud ee dhamatay nagadaase konto iyo todoba qofa wasiirka caafimaadka fawzi abikar nuur iyo kabaaqdi intii midnimada lakuwada qeyb qaada xakamayowka faafowga fayraska corona si guul anka ka dhammaada qorsho dowladda ayay ka fadahay danti cudurkan laku guulaysada warar kale kuweelahaya gobolka gadiya weybayo sheegaan intii xalay waqti dembe diyaarado dagaalka iyo duqeynka fuliyeen deegaano hooseeda u degmooyinka ceelwaaq ibaardheera duqeyntaas oo jeysatay khasaare niska jara dhimashii dhaawac wararka iyo weybaayo intaas kasii darahayna intii deegaanka coos quran oo qiyaastay toddobaatan kilomitir koonfurta kukubeegan ceelwaaqa iyo duqeyn weyn ku dhiidi islamarkaasna iyo ka-amuudeen bilaamay ilaa maciyaala oo iyo dhali inkastoo sarasmiyaaninin ogaana diyaaradan duqeymo fuliiday deegaanadaasi weyba dhowr jeer oo hore sidan oo kale duqeymanka fuliyeena deegaanadaas diyaarado dagaalka elata kenya weyba waa hamiinkii lamaad oo deegaano ku tirsan gobolka gado iyo diyaarado duqeyn ku jaysidaan weybana hamiin hore diyaarada la kulayay dalka kenya iyo duqeyn ku jaysteena deegaano kayaala xadka shalqaybyo soomaaliya warar dheeraad ayaa ku baahaya dagaal jaysaday khasaaro dhimasho dhaawac oo lamamaleeshi beeleedka dhex mari deegaanka taaroge oo kayaala duleedka waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudoga lamada maleeshi beeleed oo ha ku shal jeedaan maamulada galmudug iyo puntland iyo weyba shaldubanyana ama warar shalduban ku bahayo sheegahan intii usa dagaalka ku dhex bilaawday labadaas maleeshiya weybana wararka qaarna iyo sheegahayna intii maleeshiyada kujeeda dhinaga galmudug iyo weerarka markii hore qaadeen warar laku helaya weyba iyo sheegahan intii dagaalkii dhex maray lamada maleeshi beeleed iyo ka dhamadeen lama qof miilashan kalan iyo ka dhaawacmeen waxaana soo dhammaantay oo ku shal tirsanaayeen lamada dhinac weybana dagaalkan muddo lagu rooga lama toddobaad use ku dhiyay deegaankaasa maamulada puntland iyo galmudug weli walwar emaa ku saarna dagaal beeleedyada ku isboonaadiya deegaanadaas ama dureedka gaalkacya weybana wararka la helaayo sheegaan intii xaaladda iyo haddee tododegana wararku ku saabsan karoon ayaa nagadaanay wasaaradda caafimaadka somalilan iyo geeka shaaciday natiijaha kubatee dad badan oo lagugu shakiysanayo cudurka corona haana sohana ku mid ee cudurkaas laku hele qoraala kubay wasaaradda caafimaadka somalilan weybala ka sheegay intii labaati afartii saa ee lahadhaafi cudurka laku heli siyeed qofa kureed baaritaan shalduban oo wasaaradda sameyti dadka laku helay cudurka oo dhammaantayo migale iyo waybaashaan kumida ka suganyana magaalada berbera ma ilaa qof kalena uusan ka suganyo magaalada hargeysa lama kalena iyo rogan burca saas oo kale qoraalka weybaa laga sheegay intii hal qof oo cudurkaanka ka dhamadi meelaasa isla markaana qofka da-adiisa laga sheegay siyeeti shan jara tirada guud ee corona virus ku heli deegaanada somalilan waa yadirtay boqol soddon iyo sagaal qofa waybana cudurka meelasanka ka dhamaday daddiira waa toban qofa dhowr qofna kufay lahaadeen dowladda kenya iyo shaacidinti diiwaangeliyday kiisas cusub oo ay cudurka halista badan ee corona virus oo saameyn weyn ku weeldhaday caalamka dhanga wasaaradda caafimaadka kenya sheegday inti sacdoy lahadhaafe cudurka corona laku heli labaati shan qofa kureed baaritaan shalduban oo laku sameeyay oo laku ogaaday dadka qaba cudurkana dadka laku helay cudurka oo niska jarana labaati iyo sedde qof oo magale sedde bilaan e iyo weybayo ka suganyana deegaano ku tirsan kenya haanaasoo si degdeg ee langeliya xaalad karantiile xogayaga maamulka guud ee wasaaradda caafimaadka kenya rashiida amaana oo warbaahinta la hadalaya weyba usu sheegay intii labaati iyo shanta qof ee laku helay covid tumi sagaal iyo ka jaran lama qofa oo soomaaliya meelahaan kalan iyo iyin kenyaati iyo oo amuusoo sii hadalay xogayagaya tilmaamay inti lamada qof ee soomaaliya iyo ku kooyeen dhinaga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee ifa io dhagaxley oo kayaala gaaraysa si kastaba hato tirada dadka laku helay cudurka halista badan ee coronavirus dalka kenya deertay afar boqo waa afarti afar kun siyeed boqol qonto iyo kow qofa meeliyo cudurkanka ka dhabadan inkubadan konton qof way bana kufay lahaaday daddiiraw sida boqol soddon iyo lix qof meel warkaasi ku kooyahay dhugun sidyaal idaacadda warsag ee magaalada baydhabo madaxweynaha mareykanka donald trump yee ka eeday hay-adda caafimaadka adduunka w h o ntd ee walanwada shiinaha hadalka trump iyo kooye xilo w h o yee dareerta kulan laba maalmood qaadaha ay u yokilayeen amyoonku ka hadlahayaan safmarka fayraska corona wayba sheegay inti w h o iyo biyahayta talooyin qaab daran oo qalade islamarkaadna garablunkus waa garablanka siiyahay shiinaha inkastoo trump uusa ku qeyb galna shirka w h o balse wayba kulan qaab muuqaale ku qeyb galay xogayaga arrimo caafimaadka ee mareykanka trump wayba saas oo kale ka eedayay w h o antisa qalda iyo maarayahayta ku horseedowka cudurka corona trump oo waa uuse oo laka eedayay sida uusan la tacaalahayn safmarka wayba uusan marar badan ka eedayay hay-adda caafimaadka adduunka w h o antiga ka guul daraysatay anti caafimaadka iyo kafadiida wacyigelin buuta islamarkaadna yee anin shaqayna keliya shiinaha wayba uusa ka eedayay shiinaha anti uusa daboolaha iyo dhibaatada ku dhalatay cudurka markii uuse ku dilay melesa mareykanka wayba hore aan roojiday maalgelintii iyo sii jartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o waybana wadee baaritaano ka eedan sida hay-adan aan maaray hayta cudurka safmarka ee markii uuse bilaawaday shirka w h o madaxweynaha shiinaha wayba uusa ka sheegay inta shiinaha uuseeye koo furfuran oo cadaalade waybana usa adkaysaday ama ka adkaysaday inti baaritaan kasta la sameeyi karo markii laka guulay sida xakamayowga fayraska corona dhina kaleed madaxweyne trump wayba usoo warqadan qoray madaga hay-adda caafimaadka w h o oo uusan kahanjabi intii mareykanka uusa siroogtee kulanagada doona maalgelintii uusa sii jari hay-adda wayba uusa qobaday muddo soddon bir ee ama qobaday muddo ka dhow soddon bir siyo hamban dhigan dadaalo la argow oo ku dhange fayraska corona guudaha qiyaaray warkiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkege warkaana shuur ismaaciil axmed yaasin saarti waana siina dareer siyaasiya wayba farsameeyey salaad intii warkanka lamid areedinku kulmaana saasi amaanaala